بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhegeystayaal hamiin faylom weerarbaysan rogdanga haga dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walbaysan ku barata idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhabo dhegeystayaal hamiinimo talaadada taariikhda keedanta 29 bil toddobaad 2019 qodobada shalgadiisan barnaamijka kulanku warsan akhiir ee namadana siinkaay waliba kumid ahaa isku duwaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed soomaaliya saciide sheekh isxaaq iyo weliba ayay sheegtay inay wasaaradda haweenka koonfur galbeed soomaaliya iyo wedda sidii gibro koonfur galbeed soomaaliya lanka dhiirigelin lahay inay ku qayb qaadaan siyaasadda dalka barnaamijka siinkaayna dhugunsiyaala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan akhyaare unamada waliba ku mid ahaa maamulka cusub ee degmada buurakab ee gobolka baay iyo weliba usakafashilmay xilkii dhowaan magacaabi iyadoona degmada buurakab ee gobolka baay iyo kudhenga ee boblin jeysidi dad danyar ah oo ganacsada ee degmada buurakab ee gobolka baay barnaamijka siinkaayna dhugunsiyaala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan haddii la arawnimada waliba ku mid ahaa walgorodkii oo dhallinyarada ku nool magaalada gaalkaayo ee xarunta gobolka mudug iyo weliba ayo hadhowaayana guddigii reer ingiliisowka ee maamulka galmuduga hanase oo waanwaan nabadeed iyo kuwadanga deegaanada maamulka galmuduga doctor sheekh nuur abuukar qaasim oo ku mid ah dadka ku jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba use sheegay inay dhibkun kuwiin haysada maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo saasoo kale siyaasiyiinta dhaladii koonfur galbeed soomaaliya welibana use sheegay siyaasiyiinta koonfur galbeed soomaaliya iniya walku ogaayeen hirowkii sheekh mukhtaar roogo ali mansuur oo lanjeysidii xilligii ololaha doorashada ee koonfur galbeed soomaaliya barnaamijka siinkaayna dhugun siyaala taasoo kale qodobada barnaamijku kulanku warsan uunimada akheer ee weliba ku mid aha guddiga arrimaha dibadda ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa weliba iyo sheegana inay baarlamaanka hortisi uun ku weereen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawid welibana iyo su'aalo ku weydiiyana arrimo la xiriira kiisaska inta badan ku dheeg magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari barnaamijka siinkaayna dhugun siyaala magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland weliba ku dareere waa haweenkii eedan sidii doorashooyinku dhihi lahayti maamulka jubbaland balse weliba wili ismarwa isniya guddiga doorashooyinka maamulka jubbaland iyo saasoo kala musharaxiinta intartama hilkamadatna ee maamulka jubbaland weliba dhaqdhaqaaja keliya la dareemaha ee madweynaha hadda marnabaasun tartama hilkamadatna ee maamulka jubbalandna axmed maxamed islaam axmed midoobe haddaba intaan damboytooda doorashada madatna ee maamulka jubbaland akhyaeraya barnaamijka sinkahaya qodobadaas ee qodobo kale barnaamijka kulanku warsan dhownimada kheyray sinkaaya barnaamijka oo kuwaliba hasaari waan siinidare sii doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim marashkabo ee akhyaaraya dhanka farsamadu weliba i maamuda doone saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nodarartan weliba hawdasiin kale hamiin faylan barnaamijku waliba waa kulanku warsana cabdirashiid rashkabo iyo asaari waan siin dira sii doona akhyaaraya dhanka farsamada waliba ay maamudo doona saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi ku bilaaway qodobkan guuraya isku duwaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed ee soomaaliya saciida sheekh isxaaq iyo weliba ayay sheegtay inay wasaaradda haweenka koonfur galbeed soomaaliya iyo wedda sidii gabro koonfur galbeed soomaaliya iyo ku qayb qaadan lahayeen siyaasadda dalka welibana iyo sheegtay inay haddii ku guulaysadaan arrintaasiya iyadoona fariin dartii odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed soomaaliya inay guud ahaanba anfaragalana dhinagiyo gabro oo iyo sheegtay inay ku horsilmahayeen galowka siyaasadda dalka haddaba waato isku duwaha oo marana lakulami oo waraysigaasana laweeldhide alohul magaali may leedahay siciidasha isaaq ibraahim waan ahaa wasaaradda haweenka shaqaalaha wasaaradda haweenka dhinaca iskudubaha gobolka maya dhinuul oo dad waraysigaada ogaadahay toon inaan ku hadal ee dhinaca siyaasadda siyaasadda doorkee kaleta haweenka siyaasadda doorka haweenka kaleta may bo-ataa macnaha shalay una ku dugna inay siyaasa mahayna gabro waan jiditee fadheeda aan aqoonna ma lahayna geeka waybaleyna gabroogi jaamacadaha ku bahay iyo wali jaamacad ikadaha wali kale habeen inay ununa door weyn ku jeysana mayba wali sii dayayna gabdho inay siyaasada jaamacadooyinka inay ku baqdan qayb siyaasad eh qayb dhaqaatiir eh inay ku baahayaan way baadi eed aan ku kuur jirnay dhiniga siyaasada wali un kulanay wali un lahay waayahay marka waliba ay tahay isku duwaha wasaaradda haweenka ee xuquuqul insaanka koonfur galbeed soomaaliya dhinaga iyo haweenka waliba wedana ololo keedan sidii iyo aan raabto an ku qayb qaadanayo siyaasadda marka qaab le barnaamijkaas wedan waan isla tasay an ku qayb qaadan karaa
horta nanba haddii noolyinan bukdi fiyaa wade maadaama wasaaradda haweenka carra afkanka jirtii ilaahay koran qaadi bayla erey kii sare u qaadiyo saanta labalabeysiyo kore u qaad wasaaradda haweenka le reer humarayd kase wasaaraddu walbadana dhulka ku duuganaytii geekana alla banaanka saari gabar aqoon-yahan ayaa saartay haddii gabar kasaba sida gabartuun lagada badi iyada herlan deerfadi si hadda gabartuun un walanoo wala noo moqonaay maadaama unu ku dooda jirnay ama fanqal an teeganayna wasaaradnin teegan oo koonfur galbeed eh oo weli una haniin biida wali una la haynay ma aragna laakiin hadda wali una lana banaanka taa ligeesnimo muujiyayn dadaalkan allaha muuji maadaama wasaaraddii iyo ete qoftii rumar raaydahan fadheertii ama geeka xuquuqda haweenka leeyiin banaankaa saarayti dhinaca waxbarasho haatoy dhinaca haatoy aqoon-yahanadii gabdha aqoon-yahane la helay maadaama wadamaaninku kuwan ilaahay khayraasi wali una lahayni wali nooma ognahayn sheenen haddana doorka wiino una ku lana inii hadda una isku dhaafe wayba awlaadee dhiirigelin lahasi inay awlaadii walbarato wali walbaradi i wali darbij ifa inay wasaaradda koranqaado saasaa midyeyka dheeri haddii ilaahay ar waayahay marka gabro inta badan weliba waa iidan ku absadaa marka la feeriyo siyaasadda ama ni ah ku muuqdaan meelo bulshada marka qaabna dhiirigelintaas wadan maadaama wasaaraddii haweenka iyo wadi arrintaasi wasaaradda haweenka walbadana gobatay geeka gabar obsadaha ita markay jirta yaba dad bar yaba dad galaha ita waayo wasaaradda dhiirigelinta kasoo badiyay wasaaradda hordareera lata qofta iyo hogaankan ahayta geekan raabtan hogaankan gobata qof aqoon-yahan eh gabroogi haddama ay basoo biyeen in obsadaanati dhammaati dhiirigelin eedan wiinale waqtigun ololaha soo biyine ilaa sacdoon ololaha wasaaradda soo biyayta ama hata intii ku tabniya kaaman faseeda in ololahan ka jirna haweenka eh ina dhiirigelin maadaama waliyalahayta ogaata iyo dadkonku dooda faranka gobod haanga lahaa haan isi haaniya latiyonan kuku qaadata intiin inta ku tabnay barnaamijka hadda weli kusii qabatay wasaaradda kaamamka inay dhiirigelinka soo bada wayba eedanka kuuri jirta wasaaradda siminaaro kala duwan qobadahayte intii dadku ku tabtiya dhalinyarada hata weli siminaaradioo sii dareeran hadda marka jirana gabraysan dhiirigeliyeen oo muddo badan dhiirigelin soo badan oo hadda kuma nagadeen gabro hadda ololooya ama dhinac iyo siyaasadda eedanka loo lamaa jirana way gobanay siminaaro oo kow iyo lama leerooma ee oo haween leen gobani oo dhiirigelin suubini ololeena la suubi ololaha oo wasaaradda sii gobadahayto baaxadii eedan wiin gabdhowgii suubiyeen weli ololeen suubiyaan siminaaro biyahayaan wasaaradda taasaa ka kuri jirta haddii ilaahay raalli ka nagadoon wali una lana konsol kulanna wali kulanna milishibi kulanna kulliba inay qaadano rajadaan kuwiinta haddii ilaahay yar waayahay marka dhinagii iyo marka is islataa caqabadooyinka hor yaala gabro ma erta oo siyaasadda dhinagiisa caqabado horta way buwa wala hadii la eran amba aqoon-yahan alla ku biye hadii la eran lahayna una dooro way suubiyaan una aqabad in malaageen oo haysadeen abartu manin dhana manin barina yana neeray laakiin haddaba kuurka galay awoodnaha weerdadii wasaarad inay habarti gabarti ama gabarti walfadaaso aqoon-yahan eh siifiishe ama shahaadooyinshe wasaaraddahan gudbiyo ununka doodna inay gabartiyeeda meelila fadaw la jiyey taasaa ka kuurjiy waaya marka marbaadi dooda wadan dhii kurta gabar la qabo oo weliba inay hadda siyaasadan loo lanto oo tartanta dhii kurta ha hadda saasaa filaan haddii ilaahay er raalli kanagada wali hadda ku dambey inay gabro tartan suubiyaan ajiye na aqoonto lasi nan aqoonsiyoon nan oo hor dareershay oo walaaginaha basada iyo banaanka bi horti oo teegin walba muku hadlaawo gabro haweenka dhiirigelin inaana ka suubiyo weli rajiye wali nin ku dambeeyon intii siminaar qaadatay qaadatay inta kalena sii qaadaya wacgelin joogta inuu ninka suubin walbarashadii oo cidla nagan waayahay way sheegtay inay caqabadooyinkaas inta badan gabro ka horsurmaayaan malaagyada marka iyo naftiyoo la kulantana inay arrintaas ay wal ku bedelaan
ka korjin haddii ilaahay er inay malaagyo siminaaro siino fadaan waayahay marka wasaaradda haweenka muddadii hadda la dhisay idhatun waliba wada barnaamijyo badan oo dhinaga iyo haweenka iyo xuquuqul insaanka dhawaanahay tababar ku saabsan awlaada marka tababarkaas may ku saabsan yaha mayna lanku hadalaya tababarkaas way eedan jeedna horta way leerahay bilaan i awlaad wal iska hirin waa shal fogooma eh aad way dhalay awlaada dhalay wasaaradda inay haweenley walangobato awlaad wal inay gobana ma-e awlaadamay ku kurjina inog darbejiifo qarax intii haka dhihi meelo kugugoho luushta maryo ma ogol wasaaradda iyadaan ka horjeeda dhalinyarada derbiyaalka fadhiida inay shaqan abaabulo iyo go-aamadii eh walaay derbiya fadhiyaan inay kuusto xarun lansuubi inogii aadis walban haysane walbaro waaytan in lagaado tababaro meelilanka fure walbarashadii dugsiyo iskoolsho meelilanka si in walbarasho free an iyo inay walka baradaan ajielin haddii ilaahay raalli ka nagada waayahay marka waliba lataa yaalka yar yara daryeelas oo inta badan anhaysana daryeel jirana hadda ciyaal isna ha controlen oo aragteen oo hadda masoo badeen gurmad iniga iyo walbarashada hadda way ba iyada gurbada suubiyahayna way suubiyahayna xaruun la dhiso iyaalka la geliyo oo is guryaalna leeyin iskoolaad iyo ka dhisan dugsiyaal iyo ka dhisan way ba hadda fiina hadda way ka jirnay iyaalkii kurigalnay wareegayna inuu awlaad wali baaxad iyo eh haan dhibka leh oo dhibaataysan darbiyaalka dhiifan koolada ku dhuugaya inuu aruurino xaruun una jeedo taas taladaaneeta waayahay mudinta leegasiin la qaadada korta inaysan walaas dhan qorshaytan waana awlaadasay meel un weelan horta inog markii usi dhalada fadheede markii fadheedoona garguuride markii kadambena dareere hadda marka fadhigii ku tabnay garguurishadiyaa ka jirna tan kale dareerkiiyo haddii ilaahay raalle ka nagada adamayna lama biloodoli ka dambeeya xarunta way way way fiiri meeliyo gala fadeen meeliyo dega fadeen way suubi haddii ilaahay raalle ka nagada si degdega inuu iyaalka ka xariino fadaan waayahay marka isku duwaha wasaaradda haweenka iyo xuquuq insaanka koonfur galbeed soomaaliya ta weliba sheegday inay wasaaradda mar hore iyo lan aragaanay oo weliba dhinaga iyo shaqooyinka ka yar hayta marka hadda seekadhiyada inay wasaaradda waxyaaba badan ka tilaabsata mayna sababa horta way ka lahaa nan aqoonle meelka jeeye wasaaradda waylan waaye nan aqoonle horba mayn arag nan wal aamowle aragnay hadda way arag koytay gabar aqoonyahan ee aqoonna le walna le walna lan aamino kor walaayalahayti inay qaadayta hata ngo-na nin dhiibo korno waayo aqoontii alla dersi meelantix raaco lata taasa koranka ka tii wasaaradda shalaynan aqoon-yahana may kahayna nan afka lakukuroobsadoo lahay maadaama madaxweynaha hadda e nan kastaba usa shaqaysado koro nanka in shaqaysado korna na xilka ku qaado tanta xilka qaadisan baamay nan aqoon lew waayahay ugu dambeynta marka gabro oo kale hadda ku dhugun sidaay maynka baaqlayd maadaama isku duwiya dhan wasaaraddeeta way banka baaqee gabdho intii wal gorata walba bartay intii wal kasaaneen inay isdhiirigeliyaan oo walbarashada galaan tan lamaad maynka dhiirigeliyey inay walyoleeyin qaadadaan tan saddexaad maynka dhiirigeliyey iniya dardarka sidii gabarto wasiiradda insuubiday walhambaratay gabar ka sareed ee jirta inay walbarad oo wasaaradda nankii wal ambaahangna wasaaradda ninka kooy una tixgelin gooni asiina waliyo meeliyo fadaayeen wal badan banaan hadda boos badan banaan boosaas inay is tixgeliyaan taasa ku wacyigeliya waan walan ka sheegay
wacyigelintan weyba ka dareertee ummahda i gabarta soomaaliyeed ee qaangaarka ee weyba ku saabsantaa ilaaliyowka nadaafadii caafimaadqabka xubinta taranka dhibaatadii alata haddii adan isticmaalna suufka lanka taragali nadaafada caafimaadqabka xubinta taranka weyba ku mid ahaa infekshanka dhiyowkaada mareenka iyo infekshanka dhiyow xubinta taranka faa'iidooyinka uu sileeyey isticmaalowka suufka lanka taragali nadaafada weyba ku mid ahaa weyba koo ilaaliyaya infekshanka dhiyow xubinta taranki mareenka wayba kiin fududeeyaya anteeda nolol maalmeedka qoobsado korta adoon welwelsirayna gaar ahaan umaada shaqeeyasa gabarta wala baradaasa ihaan idaroogaana ku fikirayaan nadaafadii caafimaadshoo aragti dheer la dareer dareenka oo diyaarsay suufka waybo anteed isku bedela afar ilaa lisaa welba isticmaal suufkanka tayada fayle ee suuqa yaala waana isku fiiri intuusan dhiisanayna isticmaalowka suufka tay
waayahay dhegeystayaal qaybo hore barnaamijka kulanka warsan ku guda jirnaa weliba hawada sinkala hamiin fahna idaacadda warsan ee siyatis iyo dhabisale magartes mawjadaha gaagaaban aalada live stream oo guud ahaan caalamka noo dhuwan sukortaan weliba hawada sinkala hamiin fahna maamulka cusub ee degmada buura kaba ee gobolka baay iyo weliba usoka fashilmay xilkii dhowaan lagu magacaabay iyadoona degmada buura kaba ee gobolka baay xalay laga dhacay dad danyar oo miilasay ka ganacsadaya degmada buura kaba hadda weliba ku dareeray qalalaasika eedanga dhinagiyo arrimo la xiriirta qabiil welibana maamulka degmadaasi use guud ahaanba gacanta usugubiyaya amniga guud ee degmada buura kaba ee gobolka baay haddaba qaar ku mid a ganacsatadii halay degmadaasi laka dhacaya weliba naqato taleefonku walkuweydaya meelo arrintiiyo marayta maya walaalkay kulley ganacsatada kamid ahaa gacanta kulen may jirnay laakiin walaalkaynay kadhiisantaa may dharay anadaydaynay kamid ata waayahay bal magacada saddex ninka bilaaw iyo sida walaa hadda degmada buura kaba iyo kudareran
wallahi magacay haddii aan dhahaan rawes ibrahim aan dhare haye
marka magaalada laasan haye bal ganacsatada ee, ganacsadaha degmada buura kawiya kumid ato walaal bal waliba nin korbiyaasa ganacsigiiyosa soo kala ee, dadka oo dhaaga ninjeysidi wallahi walaalkay horta magaalada markaan guud ahaan laakiin waran may bua maalin isniinta la shaqaysade sanadkii dhan boqontay saddex beer oo kale ka shaqeeyaan maalmaha oona ciidan ee ahaaji oo shaqaysada jirnay tan oo geega magaalada dhan hirantenti tumlanta iraaqda dhacda hiranta kastay haye sababtona mayu
wallahi lamadan beer may jireen magaalada ciidamada dhasi kuleysaayaan sidii una darensagna iyo maamulkiio abuud daro may dharaay abuudan lahayn oo usugan iyo may dharaay iyo sababtii isku ilaa dafarbeer mudul guro walala kubsuday walala dhacahay dan lahadala may dharaay adankaseedatonka wadasna male ciidankii ciidamadii may dharaay haraysnayn kullisho magaalooyinka afartiyo gees tuulooyinka una dhow hadda seedahayan wala hadlaayaan dhangooluduga oo lahadalo male kastay wala oo dadka dhacay waa ciidamadii roogeen miyaa degmada buura kaba haa haa oo aabadhaana way oo aabadhaana gudoomiyaha maamul usugungu maamulka weli misku daba dhiisan lan amarka kaabay kuley madareensamanti amarka kaabay magmaleena laakiin iyoonanti karaasho ay weli shaqeeyaan rooraanti karaasho shaqeeyaan laakiin lakatanbade kastay waaya ganacsatada la dhacay may haayeen may ganacsadaayeen wallahi meel oo dukaamiyaal oo shoobin iyo walaaqasee wada beesaad taqriiban oo saddex kun dollar ika badan oo beeseen kaqiyaasay kastay oo oo geegle la dhacaya xalay la dhahay haddana afarta gees wali dhowr jidaha galaas jidwebina isbaara goone la dhiki baabuurtii baa baadi mroorgaasay oo lacagaha oo maylaraa ha aruuriyaan oo baadiyaha hantidaa kagadgadayn kullisho alaabto la dhahay haye bees kulley beese maasha allah beese badanka kuma qonto maylaraa ganacsatada uryaamante iyoon geeg ilaa mar maylaraa nanaysiya untiinan iswaardayn iyo intiinan waardayn dhasiyo markin jabaanay furaan arag ilaa muddo labaatan biratan iyo qaadato oran kastay haye
magaalada kolley saasan jirada bandow wal jirmale meesha meesha qeey ganacsatada ilaa iyo xamar daafadka ku kooji geeg magaalada rugan masaajidaan isku wada tukudahay maqaayi furumale xaalka kolley meelashal maraay waaya marka asnin walba degmada buura kabaya suuq jeefuranya geegan asniga yahayti marka ee, guud ahaanba ganacsiga geega laga talagalay ma furana miya degmada haa haa haa ganacsi geega maqaayanka yar maqaaya dambe shaqeeyahayda maynaraa lankii shaqay ganacsidad ganaha waa saaren mashaqeeyahayaan dadkii korka kuyan oo warkan ogayneen kolley hoolanti gadgadeen bes kudiyaan waasiin ilin soomaaliya bal iskuwaasin lankaasa dollar maynaraa ina fadaan adib ogdireen baadiga dollar anigu majeel uleysyaalkaasaa jiraan magaalada foolankaas inta kuftiina iyo dhaawac walwalba jira waayahay ee, degmada buura kaba shacabka weliba ganacsataya kumid ato walaala Een, xalay maadaama dhacagaas usadhi jirana dad oo haddana qowday oo arrintaasay la kutuumay maya maya maya maya maya maana rajeyn maya maya maya maya nanka dawgalaw baantan mahayna kulley maamulkan maamul usubugo kulley baydhawelkeeniga koy maamulkan maamul awoodana may hadirna kulley maylaraa iyoona hadilay hoolka jiran insha allah waayahay marka een, maadaama geega ganacsiga hiranya isna ganacsatadii haytee markuun may hale
wallahi halka kolley ganacsatadii hadda maamulkiyaa la kulugnay maamulkana kolley maylaraayo hadda weli hooley ka dhaxa jirna baaritaan weyni walaasay lahayn laakiin walaaduna jawaabeed kaos un halnayna man eed waana ilaa amar maylaraayo ilaa una jawaafaylan halaanana ganacsi la fura uma jira waliba sheegday in ciidamada anta badan ku howlgalay degmada buura kaba iyo kumid ayeen dadka dadka dhacay marka een, hadda jirana ciidamo magaalada sii wareegaya oo baaritaan wadan
oo maya maya maya maya ka hadda waa kala qaada faboy maaynala haduna nin damba boy mada waayahay marka kuwaranba dareenka ka eedan maadaama ganacsiga guud ahaanba ushirimi een, ganacsatada may haalay suubiyayan mise guud ahaanba ganacsiga san hirinaada ilaa iyo beesadii haalay la dhahay lagsheenow ilaa maamulka akhbaar la kusugaay maamulka haddii akhbaar keenu waayana insha allah ganacsatada intii ay istabtaan lagtoo kugso hadla bartiya gwaa diyaarinay waayahay marka een, hadda jirana dagaal iyo walaasay walal oo oo degmada ku dareer maya maya maya maya dagaalay walaadaka dareer male kolley iyo dhan la iska amarka adoy male adayse koox kooxa meelo koox kooxka dareer koox koox maya dagaal ma jiran iyo dhaxaa diyaaringay ma koox koox oo dhaxaa diyaaringay inte inte inte quuyin iyo ka dareera maayna inte dagaal jira mahe waayahay marka haddii baa welwelkaasay sinhaayo ganacsatadii atin hantidii kala hirtii inta jeeyeen faaytan wallahi de hantadaas intayna dib aan diyaarangana laakin may buwa wadankaadaba kuwahayde langiyo gurihan lafaha handii oo may dhaarayso qolo kale katirsinta laaroo la halaalaysugoya darensana amar kule may laysugoyna inshallah isdifaha markusaadun walikabila maamulkeed sugaan isdifaha intin haraan laysugoyna dib iyo isdifaha abshoog bada waraa kahalna inshallah may dareemane intii oo may dhaarayo dibdaas indhii dhooka haa fay lahaayeen ganacsatada xalay la dhaaya kumid ata walaal aa ganacsatada qaybta marka laga dhaayajimadeen kulley maga magaaga saddexan magaaga saddexan muktaar mukhtaar haye Aan ka kow.
may gadaasi mayna lakoodhaay halay kulley waa inoo dhacay dhar jeenisyaal jaagtiinyaal qaban badan haye aysiin kudhaay marka
kulley hadday unumayn tabadayna idamadan koonfur galbeed ka tabadayn idamadana meelayn onu ku dareyna ilaa hadda baaritaan sadeynay hadda maamulka labdiina hadda shirku waa ku bani laakiin dhamaaday kulley hadda wayban umalaynayna iyo akbaaro baada casar unajia jinsiyaana ereen baaritaanka jeer waaya xilligii ada alaabtasay lakoodhaay ama hayti
laasa amiinu laasahamina marka aykin koy ciidamo waa mise dad shacabe
maya dukaanku waa birnay maxaabada baan weynay waa ka markii bari leebnaanay dukaanka jogsiyaantanada markii waynayn hadda maamunin qoyay may amno may jara may la sinkadhaynaayana ma jara waaya marka dukaankaasay eh, may yaalay eh, mayna inta badan ganacsiga aan badanahay ma in badanayo dacaale moobeele darka qeybta oo dharow saddex kun ama laga jar beesa kaaseen badan beesa la qaaday waayahay kaashka markuu meeha qo kal kiyaa- ka qiyaasa korta beesa dadan ku badan saddex kun la qiyaas haya marka en- en, ilaa iyo hadda beesadaasay meeliya jaaniyo irdhigti ilaa iyo dilankiin sheegay malamiya ilaa dinahay male kunkule qolada baga dhacay hubaysnaalarila qoftada kufaya kun hubaysnaarin guwaardiya meelinin roog waayahay marba haddii waardi meeli roogi dagaal iyo walaasus bilaw ay jiraan oo en, arrinta- wardiya la kiri mari wan indhoo la kiri ilaa yo yo barnaamijka ku fadhiista indhoo kirinay haye marka en, ciidamo oo ku tirsan degmada buura kabo iyaa siinga sheegay mise ayow
kulley hadda san umaleena ciidamadan ka shakeyna macnaha ninkii hadda daxsaamina magaalaa galay bakar jabsaday walifadanu karaarada intay ciidamada inaan ka shakeyno waayahay jirana waxyaabo kale ada lakiituhu maayo oo ada islata geega dhacgaasay lakiinkasaba waayay maya maya maya maya haye marka eh, ganacsiga geega asningayti degmada buura kabo hirinya marka eh, may haalay qorsheyayta maadaama dukaanka kaa baladahay Ha- haddaba haddaba goorta shirka kasoo herooga ilaa hadday baabayrimin baadil cashara maamulkii shirka shirkaasinka nagadeenaare ilaa shirkaan rusadiyaaneeragana wana ganacsin furaana ma jira oo ganacsigeena amnigaana sida walaauman oo dirkundiya waxay xaliyay arrin doona mayn areen haddee amnigaana sidaan akhbaarna jugaan areen hadda akhbaar mayana siiyeen amnigii oo dadka bilaaway masuu karna su wadaa
waayahay marka maamulka degmada buura kaba ayaa eh, shirki ah, kuwada baahtan waana kuwada hadalen ini amniga la suga waliba siinfarena miya ini ciidamo gaaray suubsataan waana amnigan sugaan aa cabdulla ka bilaawo oo ku dhurmay kuwa hadalnay waqti dilo oo aad kartaa sanweeran iyaynu weydii korna konform walba weydii kormane runmay arnay hantidin wadaa madinhaayda dhuukarka bilaawo may basu sudaayna ciidan hadii dhaero waayahay marka marba haddii maamulkii iyo eh, eh, ereygaas ay hakubayi ini ciidamo gaaraysin suubsataan marka dhibaato kale ma ah oo lamada ciidan iska dhigi koraan dad ciidan hoob iska dhiyaaltan haddii un saagri maaha hoob iska dhiyaalo walmiilaska dhimada oo maamulki oo adkartikamida walba maynay raacda kora konform walba maynay raacda kora gudoomiyaha daafka ka haynaba waayahay marka ganacsatada tan hadda hubkin yahla bahaytaan waana waliba aysan difaadan fadaytan eh, hantida ee degmada
maalkan andimadaan ha maalkan ay difaano falayn waayahay marka ciidamana a diyaarsada kortaan marba haddii amaraysa la siinsiiyey ciidamada oo eh, eh, see diyaariyaasa ma ciidamo gaara mase ciidamada kale ee koonfur galbeed ciidamo oo dukaano ganacsatay dhalinyarada eh, oo anaba kamid ah ganacsatada gookabirka bilaawo may diyaaran ahaa inay jukuleega idhaahdo adowgii dukaankaan jeeda ama hantidaan iska difaaca lahay nafta inay ahaantooda iska dhici waayahay marka arrinto waliba kuwayta iyo kureeda halay markii dhaaga la siinjiyey sidii eh, ganacsatada aysan dhammaanteen wada shirtana inay guddigaas la suubiye walba ma muuqanba hadda baan fadhiinaba inay la qoro saddoomeey la qoro oo ka labaatan ama kun iyo shan gallo amiinta masaas ilaa iyo amarxa ka baxo maamulka
waayahay marka kuwaran ba amniga iyo shacabka welwelka iyo qoban oo kiyadin arrintun
wallahi xamaasadaan ciidankiisan degeeg walla qiyaasa kormaaba jirab waayo wala la gumaadaayo la dilaahay la dhacaayo la kubsadaayo waa qof dumarka walaalayeedaan eh ama qofla dhacaayo qof walaalkan uu beri hobkan la dhacay adna beri naga damban ani iyo dareerta maaha waayahay ganacsatada hateen hubkan tagsheenasa marba hadda la sanyara is hubeeya waan ganacsigana waardayaa wallahi ilaahay tala saaradaane walba may waaya mayba waa shirkadooda galna wallahi gaadana waayahay marka hadda- dambayntii bulshada badanka iyo dareerta kudhugunsaday ta reer buura kabeerta may baaqe deerlaydid
may bacarlaayay maadaama maamulkii lacag dooraday degmada baydhabo gobolka gobolka baydhabo lacag dooraday intana degmadiisa maadaama xalkii maamulkii walba gobol waay may fadaana inay gobolkii hakaa badan degdega arrintan joolangadiyaan
Somali Institute
saadirka meelikiin goro saantalanqaaday aqoonsaan sheellankii weydiyaay sidii fadaabta helli Somali Institute for Science and Arts ah baydhawo salshe ini laga furo suurtagal nagati sidila fadaayi aha suubinay runtaaw Somali Institute for Science and Arts sifadiis haato macahad lisaan qaadow saleelado may ku furno Somali Institute for Science and Arts aqlaga walzuulow always online mahaadaa inta keena tabna aqoonsahay ku weeldhoy sayniska ii maadooyinka scientificska haykiin sifayo deer macahadka Somali Institute for Science and Arts macadlan bogyu macallimiintis miraa eh maadooyinkiyo kiin dhikaayaan lukuwada maqsuudi mugdo ilmigii kooka jari miiraftina wadhaxkin dhikay masqantaa waa lagu shubee moogatay machadka walbarashada ee Somali Institute for Science and Arts itus itaabsi inshid muuqaal cashara lakin sharahow casri walbarasho adduunka meelinka saraysi maqal i muuqaal maadooyinka lakii barow meelalanka seedow Somali Institute for Science and Arts korsi ii dhalaadi
waayahay dhugunsiyaal qaybga dhexe barnaamijka kulanku warsan isla marayna dhugunsiyaal siyatiisiya dhegeysan lama gartisan oo darartan barnaamijka waliba saaray waana sini darasi ah kheeraya anuu cabdirashiid axmed ibraahim arashka boydan ka farsamada magsarka iyo makiinada waliba imaamadaha ee saaxiibkayga maxamuud al cabdulaahi walgorodka iyo dhallinyarada ku nool magaalada kaalkaayo ee harunta gobolka mudug iyo weliba iyo hadhowaayana guddiga reedingeliisyowka ee maamulka galmudugga hanase oo waa waan nabadeed iyo kuidanga deegaanada maamulka galmudug walibana guddiga la magacaabay kureedda markii la aragay siyaasadda iyo saasoo kale xiisadan dhehayta shacabka ku nool deegaanada maamulka galmudugga guddiga dhowaan la magacaabay iyo waliba iyo rogana magaalada gaalkacyo walibana iyo kulamo shirdoon lagula dhidana bulshada ku nool magaalada gaalkacyo waana odayaalka dhaqanka iyo dhallinyarada u hadhawaayo waa guddigaasaya guddigow soo dhowaada aad iyo aad umahadsan tihiin degaankiinnii iyo dadkiinnii degmadii gaalkacyo ku soo dhowaada sidii horeyba idinkugu soo dhoweeyey anigu waxaan rabaa inaan kookoobo guddigaa marka hore ku bilaabhayaa Ee, guddigu waxaa la indho la yaqaan colma guddigan waxaan gartay ilaa toddoba camal toddoba qofood camal baan ka gartay oo markii hore markaan waraaqda arkay magacyo isa ciise xanayn haddii hadda toban toban kama badnaa umalanaya toban haddaan toddoba aqoonay waxa weeye waa indha la yaqaan col col ma ahan qofka aad taqaanid iyo qofka aad aqoonid isku kaa mid ma ahan waxa weeye inaad isa soo dhoweysaan oo isa afgarasaan baa ka imaanaysa guddi ahaan xulashadii lasoo xulay beeshaan odayaasha iga horreeyey maamulkii waa aqbaleen mar haddii la aqbalay macnaheedana waxa weeye gogoshii iyo meesha saa laga aqbal ay ka socdeen waa qodob guddiga kolley waxaa laydinka rabo anigu maantay qofna kama dooreen degaankan specially markaan guddiga magacyadiisa aragnay oo aan joognay hobyo dhinaca habargiirtoo kale professor faadumo iyo professor cabdi xaaji iyo haddii alla ku idmahayo professor eh, gacma dheere waxaan dadkii waxa weeye waxaan isku hagi lahaa midda dhuusamareed iyo midda hobyo wixii dhan gacanta ku qaban lahaa oo ummad iyo midaysan geen lahaa dhinaca kale waayeel iyo professor eh, eh, cabdiraxmaan oo, eh, iyo ugaas dadkii waxa weeye musticiinka ahaa oo dadka isku xiri lahaa yaa annaga keligiisana horta allah inka dhigo guddiga halkaas oga baxaya soo dhowaada caasimadda dhulsamareeb waxa weeye waa caasimadda galmudug dadka degan waa dadkan cadaado iyo dhulsamareeb iyo balambal iyo dhul- meesha liyo xeraale iyo caabudwaaq gobol meel kasta u dhigay meeshaan diidi mayso raalli bay ka tahay wax dhiba iyo dadka deganna wax konseenka kama dhexeeya haba yaraan laakiin konseenka meeshaan qabto waxa weeye xagga maamulka iyo cadaaladdiisa marka la isku tagaana la gaari doonaa insha allah waxaa iin soo haray beesha saacad beesha saacad sida loo sheegay halkaan aan ku shirnay ra-isul wasaaraha oo isugu nimid kow shirka iyaguu bogaadiyey kabeel ahaan laba wuxuu bogaadiyey shirka habargidir annagu go-aanka aan qaadanay wuxuu ahaa midnimo iyo shirka habargidir oo midnimo ka soo baxdo maamulkiina lagu dhiso markaad dib u milicsataan afartii sano soo dhaafay habargidir maxay dowladnimadii sidee ka ahayd markaad midcsataan oo aragtaan in loo baahan yahay sidii hore in laga gudbo oo habargidir midowdo oo si dowlad midaysan oo dhamaystiran si ra-isul wasaare u sheega loo helo waana afartii sano laftayda waxaan dheehanay wey waxaan isugu wacnay afartii sano soo dhaafay baan dheehanay inaan habargidir sidaan hadda aysan caadi ahayn dowladnimadana aysan caadi noqonayn taasaan dheehanay si dowlad loo helo midaysan loo midaysan yahay oo waxtar leh si loo helo ma ahan mid caqabad ku noqon doona dowladnimada soomaaliya iyo midda galmudug midna
waxaan ahay guddoomiyaha dhalinyarada degmada gaalkacyo ugu horeyn waxaan soo dhaweynaynaa guddiga dibashisiinta ee galmudug ee hadda ku sugan magaalada gaalkacyo sidoo kale waxaan taageeraynaa soona dhaweynaynaa shirka la qabo doono anaa ku hadlaya afka dhalinyarada ee gaalkacyo waana mahadsantihiin
runtii aad baan u faraxsannahay guddiga dibashisiinta ee dowladda federaalk soo magacooday haddaan nahay dhallinyarada gobolka mudug ee waan taageersannahay ee guddiga waas aragnay way noo qeexeen waxay qabanayaan annagana waan taageernay talooyinna waa siinay Ee, talooyinkaan siinay waxaa ka mid ahaa lambar kow guddigu inay dadka cadaalad sameeyaan lambar labo waxa ay qabanayaan inay tahay xaq oo dadka konseenka ay ka qaban ugu badan inay tahay xagga sabursiga iyo waxyaalaha la midka ah ee aan guddiga lagu fadhin inay iyagu diga bixiyaan ama ay dad dhiib kala sameeyaan marka sidaas darteed guddiga talada aan siin wax ka mid a dadka inay cadaalad u sameeyaan ee aad bay noola qaateen sidoo kaleto waxaan ka codsanaynaa guddiga iyagoo dowladda dhexe iyo dhammaan guddiga doorashada doorka dhallinyarada in la caddeeyo haddana la siiyo doorka dhallinyarada ee annaga waxaana deeqda dowlad waxaana deeqda dib u heshiisiin waxaan rabnaa inaan meel ka samarno ka ganacsano ka wax ku barano ka shaqaysano sidaa darteed dowladda waxaan ka codsanaynaa inay doorka dhallinyarada caddayso
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayadda soomaaliya ankatahi fayla xafaayad junuuna iyo halka weliba anhirinaada kortee muddo toban saac ilaa iyo toban iyo lama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyo halka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisiliin xalxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasa saddexaba oo eh xafaayado kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si aad tayadiian ogaata ka tijaabi caagid biye
hooyo macaana geeka mayba waa maalintii bilan laakiin walbal adduunya mii haysada bilan weliba iin fududaayase antiyana walbarada anoon walbalaana
bilan waliya awoodkiin siyaasa ini howlaga adduunya
waayahay dhegeystayaal qaybo dambe barnaamijka kulanku warsaya isla marayna waliba hawada sinkilaha amiin fayla idaacadda warsan oo dhegeystayaal barnaamijka waliba waa kulanku warsan amiin fayla akhyaray guddiga arrimaha dibadda ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa weliba iyo sheegana ini baarlamaanka hortisiyon kuweeranga wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise caawid si su'aalo lanku weydiiya guddiga ayaa weliba shalay wasiirka iyo lukulaman joona walkweydi warbixinta wargeyska the new new york times ee dowladda qatar oo la ka-eedaya qarihii kudhihi magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari aabahaato guddiga ayaa weliba iyo shalay sheegana in iyo qanana jawaabtay wasiirka sukubiya arrintaasi waayahay dhugunsiyaala qayboodambe barnaamijka kulunka warsan islamaraayna akhyaaraya weliba hawada singalaha miin faylan barnaamijka cabdirashirashka boya saari waan sinidirese akhyaarey doctor sheekh nuur abuukar qaasim oo ku mid ah dadkaha kujeeda deegaanadan koonfur galbeed ee soomaaliya yaa weliba uuse sheegaya in dhibkunka wiin haysada shacabka kujeeda deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya iyo siyaasiyiintan dhalida koonfur galbeed soomaaliya doctoorkia weliba uuse sheegaya in siyaasiyiinta koonfur galbeed soomaaliya iyo walku ogaayaan xariggeelinjaysidii sheekh mukhtaar roobo ali mansuur xilligaasi oo xillo ololo doorashaya ku dareertay magaalada tambaydhabo haddaba waa ko dictoorka arrimoogasiyo arrimo kale ila falanqeeyow dhugunsida akhyaray asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti waxaana wanaagsan waxaa maanta qadka si toos ugu jira sheekh nuur abuukar qaasim oo kusoo takhasusay kobcinta dhaqaalaha iyo xiriirka ganacsiga caalamiga dr sheekh nuur abuukar qaasim kusoo dhawo warbe asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu yasmin waadhawa dr sheekh nuur abuukar qaasim sida aynu ka warhayno maamulka koonfur galbeed dhowaan waxaa ku dhacay isbedel isbedelkaas oo ahaa maamulka hore u joogay oo la bedelay maamul cusubna u yimid marka isbedelkaas dhacay see waarata adiga asalaamu calaykum waraxmatullahi wakiin aad baad u mahadsan tahay fursadan aad nasiisay waxaan horay u dhegaystay waraysigii soddoba sane waxaad intii jirtay discussion koo baahnaa in midda ah in laga hadlo aad baad ugu mahadsan tahay markasta dadaalka adiga iyo afeed media aada ugu jirtaan ilaalinta iyo shacabka umiyadda koonfur galbeed haddaan su-aashaala usoo laabto walaakeen maamulkii uu hogaaminayo shariif xasan iyo midka haddaba anigu ma arko wax isbedel ah oo u dhexeeya sababtan u leeyahay wax kale maaha soomaalida inteeda badan waa qolooyin hogaankooda ayaga deerta iyo dad hogaanka loo deerto nafudaro koonfur galbeed waa meesha keliya ee dadkeeda weligay aysan hogaan ay ayaga doorteen aysan helin marka laga reebo doctor xasan maxamed nuur sheekgudeed allah u naxariisto sheekh xasan sidoo u ku yimid waxay ahayd dadkana kalahaa meesha asagoo garab ka helaaya iyo rabitaankii dadkii lixda gobol oo isaga kasoo horjeeday ayaa meesha loo loo geystay midka hadda joogana waa nin ku yimid rabitaanka maxaa la yidhaahdaa dowladda hadda jirta wax isbedel aniga aan u arkona ma jirto wasiiradii waa isku mid madaxweyne ku-xigeen madaxa maamulkii weli wuxuu ku xiran yahay agoorka exactly labada nin waxay aniga isdhamaan ilaa hadda ma jirto
sheekh waxaan jeclaan lahaa horta inaan ku weydiiyo doorashad ka dhacday magaalada baydhabo maamulka koonfur galbeed ma doorasho xor ah bay ahayd oo dadkao dhan ay kasoo wada qaybgaleen oo si xor u dhacday mise waxa ay doorasho aan xor ahayn oo ay faragelin xoogle ku haysay dowladda federaalka soomaaliya runtii horta arrintan baydhabo ka dhacday arrin waxay noqotay dowladii federaalka soomaaliya oo ku ceebooday taasaad ogtihiin inuu hataa xogayaha wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay benson inuu shaqada looga ceeriyey arrinta baydhabo waxay noqotay runtii security councilka ama golaha qaramada midoobay ka doodeen faragelin xadaasa ayaa lagu sameeyey halka kaloo dhacday waxay ahayd in ciidan amison oo ethoobiyan ah oo adeegsaday inay howshaa ku qabtaan taasoo iyada martikeeda amison maaragtay ay ka eedowday dad badan ku eedin waayey taasoo keentay in baydhabo hataa ciidankii bayidka maraykan communitiga ay lacagta siin jireen inay ka jaraan arrimahaas oo dhan waa mid waxay noqotay dowladda ay aad uga ceedowday runtii dareenkii shacabka adduunkii u gaaray runtii aad baan runtii ugu faraxsanahay wasaaradda dabeecnabadii ay qaateen oo ahayd in dagaal aan lagu xalinin oo la isgujiyo waayo runtii nabad ma ahayn markaas xumaanka dadka uma bixi karin ee dowlad xoog badanna maaragtay lama dagaalami kartid oo darabka helaysa maaragtay international community marka hore iga jirto waxaa kal markaati ah in adduunkii dhanbaada ilaa hadda la isku haystaa waxa dhacay marka sida siday ahayd laakiin siday bahasha ku ku bilaabatay si wanaagsan ma ahayn suxin bay ahayd aad iyo aad imaato waxyaaba xumaado waxaasoo dhanna waxaa keli suura dadka degaanka oo qaata dhibaatadan mas-uulka ka ah iyo dhaca waddankooda gaarka eeganaya sheekhood waxaa jiray eh, mid ka mid a musharaxiintii u tartamaysay eh, maamulka koonfur galbeed oo maalmo mayadoo ka dhiman doorashooyinka lasoo xiray eh, xamar la keenay ilaa iyo haddana xamar ku xiran Eh, taasina kolley eh, dadka badankood waxa ay sheegaan inay ka dambeeyeen dad kasoo jeeda koonfur galbeed bal adi arrintaas makuu muuqataa absolutely waxa waaye mukhtaar een, sheekh mukhtaar roobe markii shan sano soo horsoco talagalka shabaabka u baxay mukhtaar waxa xiray ama ma arko mas-uulna kama aha dowlad federaala ethoobiyan idin iyo maragka odayaasha oo siyaasiyiintoodii baa xiray mukhtaar maantana u xiran yahay waayo ma doonayaan inuu kusoo baxo liidar kale oo gobolkani hagaajiyo ayagoo u baqaaya dantooda gaarka ah haddii waa inta waqtuna waa kaa waaye mukhtaar keliyana kuma dhicin taariikhdan waxay ku dhacday shardigu anigu saaxiib baan ahay oo muddo badanna waa la soo shaqeeyey maalinta uu u dambeysay ee aan la hadlay iyo shaqniro kasoo geli la-aana wadnadiina fadeen loogu sheegay oo aan damacnayn inaan jahna u qaadno keliyo yiri haddaan ogahay buu yiri dadka inta bashan inay saa yihiin ma galeen marka waxaan kuu sheegayaa qoyaa umadani waxaa mukhtaar ugu xiran yahay oo shaargudeed meesha ka ceyriyay oo maamulka u diidan waa guruub siyaasiyiin ah oo rabin in ummadan isbedel lagu sameeyo ama isbedel samaysmo sababtoo ah waa rag usoo shaqo tegay inay ka ganacsadaan siyaasadda ee masiirka ummadda meesha waxa dhigayna taa waa iyadana tan loo xal loo helinna mar kasta arrintaa lagala gudbi doono sheekhood kolley sida adiga aad sheegtay een, waxaa tiri een, mukhtaar waxaa soo xiray ee, u xiran yahay ee, mataqaanaa dad degli merfla dhanka kalena kolley dowladda waxa ay sheegtay inuu isaga u xiran yahay iyagoo ku eedeynayay inuu ka baxay een, heshiisyo ayaga ay la galeen balse waxaynu ognahay in dad badan oo oo mataqaanaa ku dhow siyaasadda eh, ay sheegayaan eh, mataqaanaa mukhtaar inta uusan doorashada gelin ka hor inuu dowladda eh, saddexdeeda qeyboodba uu kala hadlay ayna raali ka ahayn inuu tago meeshaas doorashada uu kaga galo maxaa isbeddelkan keena waayo dadka dadka dowladda la hadlay baan aniga ku jirnay oon kala filanay inay arrintaasi samayn dowladda een, iyada nasirkeeda waxa waaye dowlad wada socota maahan Ee, dowladda nasirkeeda waxa waaye waa qabaa'il isku tegay oo dana gaara kala leh Een, cabsi waxaa jirtay in mukhtaar roobe iyo ay isku xirmi karaan xirmadooda oo kismaayo oo meeshaas dhibcaso ka imaan karta qaar een, eh, waxaa jirtay een, siyaasiyiin oo sidaya marifla u badan oo ka cabsanaya ninkan hadduu soo baxo maadaama uu uu awood ku yeelan karo een, baarlamaanka soo socda masirkeeda inay meesha aysan dowladda la shaqeyn qaar u baqaayay inay maamulkooda hadda haystaan iyo waxa yarka ah ay ku qanacsan yihiin inay maaragtay een, eh, ka bixin arrintaasi qalab dacay bay ahayd waa markii keliya oo so- dowladda soomaaliya iyo al-shabaab ay hal mowqif ay ka wadi mariyeen mukhtaar oo isku mowqif ka noqdeen waa dowladdii iyo al-shabaab meeshii keliya ay isku mowqif ka noqdeen waa xiritaankii een, een, mukhtaar taasi waxay ku tusaysaa inay arrintaasi arrin cilmiyasan oo baar ay tahay laakiin labada duruubba inay bedelo yimaadeen ma isamayn dadka lala soo maray mukhtaar oo uu xiran yahay oo jirjilay oo farxumada ku sameeyey ee ceebtan geystay marka arrintan arrintan oo xiritaanka robow aniga waxaan u arkaa inay mas-uuliyadaasi ay leedahay dadkaas waana intiin iyo jab weyn ay ku tahay ummadda ayaga laakiin waxaasoo dhan ma arkaan ayagu waxay arkaan een, maaragtay dadaaga yar ay haystaan waa dad waa rag specially dumar badana kuma jiraan waa rag siyaasiyiin isku sheega oo ilaa hadda aysan gobolka wax u qaban magacooda meesha ku fadhiya oo raba keliya inay ka balaalaan maaragtay masiirkaas ummadda ha noqoto midka siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ayaga maaragtay waxay isugu daraan noloshooda Een, sheekh nuur waxaa dhacda in inta badan een, siyaasadda ee maamulka koonfur galbeed laga hago magaalada muqdisho waxaa jirtay in maamulkii shariif xasan uu ahaa mid laga soo hagay magaalada muqdisho kan hadda midna uu saasoo kale u yahay maxay tahay sababta mar walbaba magaalada muqdisho looga keeno qofkii mas-uulka u noqon lahaa reer koonfur galbeed laakiin haddaa taariikhda dib u fiirso arsid dadkan dib u leeyahay ah waa dad dowladnimada marka dowladnimada waxay u baahan tahay markii aad dowladnimada ku hayso firfircoona heshaa dad la xukumo alada qabaa'ilka kale soomaaliyeed waa dad hogaankooda doorto oo fiirsano ama waxaweeye dad ayaga dhexdooda tartamahayo oo especially dadkan walaalaheen ah reefay ayaga ku tartax tartamaa mid kastaba dalkiisa mid kasta cadow u ah dan midaysa aanu jirin qabaa'ilkii kala furan yihiin duwarkiiyo dhintay marka qabaad ayaga dhexdooda ka jira ayaa looga faa'iidaysanaya marka loomada baana hadda kadib in maaragtay haddaanan rag dadkaa wax laga bedelin laba boqol oo kun saddex boqol oo kun fartiya project sida goobada la ogyahay in ay shaqada fulinayaan ayagaan shaqo ku lahayn rabitaanka dadkooda iyo maaragtay nabad iyo dareenka guud iyo qadiyad iyo waxba ma jirto qofka ka fikirayaa inuu siyaasadda marka laga dhahaayo dadka siyaasadda qof qofna maskaxdii ku fikira qofna caloosha ku fikira inta hormoodka ka noqotay meeshan nineteen ilaa hadda waxay noqdeen dad badanaa caloosha ka fikira oo aan arkin dhibaatada waana arkaysaa waatii wax la qarin kara maaha ilaa nineteen semesterkii ilaa hadda waxaad u jeedaa dadkan dhulkoodii wanaagsan ayaga leeyihiin dadka baahan ay ayaga yihiin aqoontii ay ku yaryihiin dhaqaale ahaan ay liitaan military ahaan ay liitaan waxaasoo dhanna wax fawdo ah hogaanka hogaanka hogaankana waa hogaan adiga dooratay maaha waa hogaan laguu soo doortay sideebaa wada mar ku hiidsan kartaa inta waa qaawa ilaa aysan laysula xisaabtanin oo la dhihin hogaanka maxaa qalbay sidee loo badbaadin karaa arrintan waa soconaysaa walaa waxayna ku dambeyn doontaa in milgi iyo jiilka dambe inaan xal uga tegin haddii maaragtay arrintan ay siduu tahay looga fikiran xal loogu heli sheekh cumar maadaama adiga aad sida aad sheegtay waxaana ay ahayn ay yihiin wax wakti hore soo socday ilaa haddana ay socdaan sidee looga badbaadi karaa ummaddan ay u noqon karaan ummad leadershipkooda ayaga mataqaana doorta leaderkooda ayaga samaysta isla markaana waxa ay damacsan yihiin marba ay qabsa inti maalin walba mataqaana meel kale looga soo hagi lahaa walahi horta waxaan jeclaan lahaa inaan reefo horta raggan yayi waayo gayihiin waxa markaa bedelaysa naftarkiisa inay sidwaay waxaan maxaa uma tahay waa ugu fiirasiisiwaasiyan waa ugu fiirasisid cilmiyaysan waa waa arrintan meel far waa meel furto waaye in la saarto u baahan laakiin dhibaatadeeda waa leedahay haddaan halolakana leeyahay sharmidi haddaba la dagaalan ay kala gooyaan la dagaalan dadku iyagu waxay isu dayaayaan inay difaacaan raggan waa rag inta badan nolosha ka dhacay shabaha inay ku noolaadaan waa nolol aad iyo aada u sarreey usoo tafaxaysan inay wax dhacaan mid kastana ku fikirayo inuu hanta yeesho oo siyaasadda waxay u galaan inay hanti ku samaystaan uma galaan dadka xukan raggan mas-uuliyiinta ah kasoo qaatay xasan laakiin lixdankii iyo kowda uu soo helay umaharada aad bay ugu ugu yaryiin waxaad arkaysaa dowladda federaal wasiirada in maaragtay ay yihiin dad ka tayeya maxaa la dhahaa aqoon ahaan qabaa'ilka sida baaroodka mahawiya waxaasoo dhan markaa aragtid waxaa sal u ah marka hogaanka waaye raggan way yihiin raggan waxay yihiin waakiis waa rag aan umad u naxin dadka ay masalan aan weligood guryahooda u tegin xamar dilooyinka ay ku jiraan kayskooda ay dadkii qaxootigii lagu kufsanahayo aysan weligood dhex tegin dad cag ku shaqeeyo oo hata marka hadda siyaasadda iyo daaradka aan fadhina noogu caayayo leeyahay dadka maadan dhalanino waa dadkiina waa dad in guriga caloosha keliya ka shaqeynayo marka waa mushkilad waaye runtii u baahan in indardi qaaygareeyo la yidhaahdo waxaan umadani ma sidee xal ku heli kartaa waa dabcan waxa lagu qabsanaya hortay haddii adraasiya loo badalaya waa in leadershipka ay maaragtay walaalaheen milifle ku qasaaray dabcan maxaa la yidhahdaa sheeg qaraaroodii laakiin hogaankii waa qodab marka aniga waxay la tahay waktigii waxaa la gaaray ummadan la badbaadin lahaa oo ayagana runta loo sheegi lahaa leadershipkii lagula dhigi lahaa la dhihi lahaa wuxuu ka yihi waan aragnay ilaa hadal sana tihiin meeshii dad ma jirto arti dheer ma jiro vision ma jiro waxay ugu baahan yahay adeer in qayb arkada leadershipkan especially dadkeena maaragtay u yimid koobka ee shabakada hoose maadaama xadaaradii ay matarayso aqoontii ay jirto waajib waxaana saaran markan dadkan waxay u baahan yihin badbaadan inaan anagu qayb ka noqona ila tahay ma aha inaan anigu ishaxayo laakiin waxaan rabaa inaan kugubaadiyo in dadkani ay maaragtay aysan marti ka noqonin daraadigay hadda kadib hogaanka gobolka saddexda hadda gacanta lagu hayo dadkay qayb ka noqdaan talada iyo hogaanka arrintani wax looga bedelo haddii kale anagoo dhan waxaanu ku sugannahay midkii baaba sheekh waxaa ka dhawaajisay arrintan gobolka shabeellaha hoose wax kala badan iyo mataqaanaa dad badan oo qurba joogta ama gudaha dadka jooga waxa inta badan ay sheegaan in sadbursi badan uu ka jiro siyaasiyiinta dhinaca mataqaanaa beelaha merifle ay ku sameeyaan dadka degan gobolka shabeellaha hoose adiga mataqaanaa mutaxalim ahaan ku muuqata arrintaasi sideen waxa looga heli karaa anigu waxaan rabaa before aan arrintan dhexgelin hadhow kalakisaas dareemayaan leeyahay markii kuwan tuugada aan qabay inaan farta ku fiiqayaan siyaasiyiin aad oo culus waaye waxay hadhow ii gelinahay anshaati ah inaan rabo inaan dadka la geeyo ama balaaya sameeyo anigu shakuurka barqaasin waxaan kasoo jeedaa adeerkii iyada dalka u istaagay ay tagaday adeerkay haddahay wuxuu ahaa ku-xigeenkiisa adeerkay uma ismaan u ahaa taas waxay ku tusaysaa walaagteed in aan nalagu soo koriyey qadiyada xisbiya oo weli aan u taagannahay oo aan aaminsannahay madiinada sida iyo mirifla iyo muqadas taas micnaheeda ma aha inaan ka aamuso waxa ay sameynayaan walaalaha reer liibya madaxweyn darada ay sameynayaan hataa haddii aan waxyar ku samaysiyo waxay tahay mushkiladda ugu weyn aniga mirifla dhan ma dhihi kalaay aniga waxaan dhihi lahaa madaxweyn maaha mirifla maaha waa shaksiya tashay siyaasiyiinta tashay khayr tahay ta kugu jiraan dadka maaragtay shacabka maaha shacabka waa dad wanaagsan sheekh markaad leedahay shaksiyad ma loo sheegi kartaa shaksiyadka aad aad sheegaysa shaksiyaadka waxaa kamid ah intii fircoon bay soo qabatay siyaasadda oo kale waxaa kamid ahaa carareeda waxaa hogaankeeda ahaa saddexda qof ee hogaankeeda ahaa waxay kala ahaayeen reer walaalaheen saxweyn bay ahaayeen taas waxay samaysay inay yidhaahdeen sagaal iyo toban xildhibaan keliya ayaa daleediya kii waxay ku samaysay gobolka in laga waayo oo weli ay soo xilaan ama ay keensadaan dadkii dad aanay maaragtay gobolkii matali karin oon awood badan iyo aqoon badan lahayn taasi qaladkaastaas dhacay buu ahaa maxaa ku xigay waxaa ku xigay shirxasan shirxasan markii ku xigay bakuri waxay xaalada dhibaatada jirta ee ummadan ay ku kala goynayaan walaalaha wiilashaas baa waxaa waaye iyo qaar yar oo reer bakoolo oo wajiya for example maanta waxaan aragnaa in madaxweynihii gobol guddoomiyihii baarlamaan wasiirkii eeg ay isku wada haystaan reerka wasiiri waa kacdi xumo waa dhaqan xumo waa wax laga xishooda okay waxaa jira marka meesha ka maqan ra-iisul wasaare ku-xigeen mar haddii wasiirkii eega sheekh xasan iyo ra-isul wasaare ku-xigeenkii asagoo aadamadooda ah gudoomiyaha baarlamaanka way isku qaatay dhaawaca meeshaasay ka timi waxaa ku xigay jawaar markuu xasan isku dayey wasiir in uu baarlamaankii digneynafo uu lahaa oo meesha ka saaro jawaari kumuusan doodin waayo dad badan waxay u faafeen dareen waxaa jira in qof kaloo digila imaan lahaa marka raggan ma doonayaan in qof digila uu leadershipkii la qabsado waxaa yimid ninka la dhahayay bursa bursa markuu yimid waxaan islahayn oh my god raggii bay hadda waa bedelantay aniga maaragtay kuwii reerta kuwa wax bedelaan exactly wuxuu sameeyey wixii ay dadka ka cadanayay waxaa meesha ku maqan in adeerkii in adeerkii reer sagaala u dhiibtay inuu wasiirka eega qaatayno in wasaaradda gaashaandhiga ay adag tahay rindigala in loo dhiibo cadaaladda loo dhahay barke dadka meesha u badan waxay leeyihin dadkan dhibaataya lagu sameynaya cabsi noocaas waa jirtaa dabcan laakiin ayagii xishood darada in intaas dhibaato lagu sameyn lahaa maanta maxay sameyn lahay wallaahi bilahi wallaahi digina meesha waxa la dhoomi jiray waa kala tegi lahay waxay u qaateen qonima naga tahay ma waxay naga tahay waa jecel iyo midnaha iyo anigoo og inay waxaana dhalanteedii oo beri hore baxay xalka marka muxuu noqonaya hadii baki waxaa soo sheegtay xilligii shaatiguu ilaa hadda waxaa inay socdaan dad badan oo kasoo jeeda gobolada shabeellahaas waxay u arkaan waxaan hamoor ay sii socdaan in dhibaato badan ay soo gaari doonto xataa walaaltinimada iyo mataqana wadajirka xataa marka si waxaas looga baxo unitiga loo ilaaliyo waxaan see mataqana looga dhex karaa welibaani horta aniga waxaan kula talin lahaa reerka shabeellada hoose inay aada isku dejiyaan oo aysan ku dagsan oo soo samreen waxaan u samreynana waxawaaye wax kale maaha waa midnimada wax dadkan waa dad walaalaha ah xogaa hunguriweynina jirto hunguriweynkaasna waa hadaa fiiri culturka naftirkooda reerka shabeellada hoose dad laba qabiil oo isdagaalo oo oo kala celinayo ma arkeysa dadkan biyo isku dagaalayaan bakal bay isku dagaalayaan waa dad wax kastaba maaragtay isku dhaqankii aan ahayn marka walaalihan waxaan qabaa
السلام عليكم وعليكم السلام وريا ان ايت ما ان ايت ما كتكين اي ما حتريس وريا والله ادينا قلبايتن ان ابوقسنا هان كلين كران هاو كيل غفي تسي اه انو كان اد ودوا كان ان وديا جامعه فله يا ران مي وان برتي ما هاي سيده ولا ما شاء الله والله ما يكون سيده جيب بعد قاده جامعه ليلي جيره بعد قله جامعه ليلي ان وا بجماوي جامعه امي فايدو جبل حقتي انا جيت لكن تمام انت تمام قلت جوج ان سكوال جاهين ان سكوال ايه جاهين ان سكوال وانا جاهوري aye onaga we jaamacadda balasma yajeeyasa aye jaamacadda balasma wal bariime ew bariid barbartoyma eh aye sidii walaa birsohan aha bilaasma eh aye haani hora ha biri ma dheh bariid haan kala Ha.
biri ma
waayahay dhugunsiyaala guudahaan wali bantaa gaafmeere barnaamijka kulanku warsan oo namudansinsin kuwa idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka uu ku wali baasaare waan sinidireesiya akheeraya anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada waliba imaamadahay saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi inta barnaamijku barnaamij lama darreedun kulaman akheeraya waa cabdirashiid rashkaboy oo singutabow sidaas iyo ammaan allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu